بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنصلح الاحوال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عليه من الله افضل الصلاه والتسليم amaa bacd arrintan hadda maantay ma bilaaban wax badan bay soo socotay mucaanaadka yuhuuddu halkaa ka wadaan iyo gaaladiiba waxay badan bay soo wadeen weeye yuhuudda markii la dejiye keliya ayaa waxay dhaaftay taqriiban lixdan sano ku dhow amaa intii ay ingiriisku meesha ay haysteen iyo gaaladii iyo islaamka oo meesha lagu dulaynaya muslimiinta ayaa maaragtay qarni iyo wax ka badanba ah weeye taana waxay ku ahaatay muslimiintu dembi ay sameeyeen dunuubta ay sameeyeen diintoodii oo ay magaranaysa ka daciifeen allahna subxaana wa tacaala addoommadiisa ma dulmiyo rabbi subxaana wa tacaala rabbi addoommadiisa ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid allah subxaana wa tacaala wixii musiibo ayn ku dhacda wuxuu odhanayaa waa waxaad kasbateen intaa kadib haddaba maanta yuhuud haddaan usoo noqonno waaqac taagan horta sideedaba laba arrimood baynu u kala qaadaynaa mid waxay tahay yuhuudda iyo acwaantooda oo meel dhigno miisaan saarno iyo muslimiinta oo ayadana dhinaca yuhuudnimadu ma aha isir isirku waa bani israa'iil laakiin yuhuud waxa weeye dhaqanka yuhuudnimada ee kufriga ah ee khubsiga ah ee haymanada shaydaanka ibliis ilaa iyaga u shaqeeyee ay adduunka ay rabaan inay ku haymaneeyaan wax alla wixii kula jiroo dhan iyo wax alla wixii mu'aamaradooda la wado oo dhan ayaa maaragtay acwaantoodii ah waxaasoo dhan yuhuud wey walidaalika xadiidkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laga wariyey aakhiru zamanka in uu geed walba iyo dhagax walba odhan doono tacaal yaa muslim waraa'ii kaafir faqtulhu marka meesha mas'alada kufri weeyaan yacni yuhuud iyo hayr yuhuudba wax alla wixii kufaara wax alla wixii allahay kelimadiisa ka soo horjeeda oo dhammaan ah ayaa riwaayadaasi tilmaamaysa waliba riwaaya saxiixa weye haabita weye iyadoo ay riwaayaadka kalena ay tilmaamayaan tacaal yaa muslim waraa'i yahuudiy faqtulhu haddana riwaayadan kalena waxay tahay tacaal yaa muslim waraa'i kaafir faqtulhu idan marka qadiyaddu saan kuu sheegayba yuhuudnimadu waa wax alla wixii yuhuud la haddii alla ku idmaya xulufo ah ama la fikro ah ama se la dhinaca ama yuhuuddana sideedaba asalkooduba meesha laga keenay waa london barta ay fadhiyaanna waa halkaa xaafadaha waaweyn ee london sida goldens green iyo stamford hill iyo ayagabaa degaan brixton iyo dhulka london qooyigiisa marka la yidhaha amase dhul ka mida ugu badan yuhuuddaa degan oo ku faanaya kadibna waxay xarun weyn ka yeesheen meesha la yidhaahdo new york oo halkaasay degan yihiin iyo maraykanka caalamka adduunkana meesha mu'aamarada laga soo waxeeyo waa maraykan iyo ingiriis yuhuud baana saldhig u ah waxaan kale oo dadka ah oo ma garanaysaa lagu leeyahy waa dowlad iyo waxaan dhan waa shimbiro iyo waheesa caddaanka ujeedida oo dhan ee ingiriiska iyo maraykanka gani waxa weeye shimbiro iyo waheesa waxaa haysta westminster iyo congresska maraykanka white house-ka iyo kulli ka taliya waa yuhuud weeye taa waa inaynu ogaano weeye sheekh xasan takar n waa sii wada doontaa dadka laakiin waxay isweydiin karaan yuhuuddu waa dad aad u tiro yar marka si loo fiiriyo haddana dhaqaalihii reer galbeedka iyagaa gacanta ku haya maraykanka iyaga ayaa maamulaya sidee u taabagashay in qaabkaasi ay ugu taliyaan
anuu taa kaaga jawaabaya biikhtisaar waxaan jeclahay wixii qoran in lagu jawaabo ra'yiga iyo qofku inuu wax iska sheegana waa laga fiican yahay kitaabka ninkaanu qoray william inuu ahaa male william robert inuu ahaa filaya oo maraykanka ah laba boqol iyo weliba ziyaado sano laba boqol iyo bar weli ku dhowaad oo sano ka hor u qoray ama ku dhowaad waa nin muxuu aha ciidanka ameerikaanka waqtigaa ka tirsanaa ninkaa kitaabkiisa waxaa la dhahaa axjaarun calaa ruqcati shatranj yacni dhagxaantii lagu dheelayay shaxda moogta adduunka o dhan shax waxaa ku dheelaya ku leeya yuhuud ninkaa waa kiristaan buu ahaa wuxuu ku qorayaa meeshaas iyo weliba kutub kaleba waxaad kaloo u laabataa kitaabka asaytaratu sahyuniya calaa wasaa'il alclaam alcaalamiya waxaa u laabataa kitaabkuu qoray ninkan sheekha ee muslimka safar xawaali alqudus maa bayna alwacdi almuftara maa bayna alwacdi alxaq wa wacdi almuftara kitaabkiisa u laabo waxaa u laabataa kitaabkiisa oo asanu leeyahay oo maqaalaat kisinjir asna u laabo waxaasoo dhan markaad aad u laabato kutubda waxaa ka helaysaa kataali horta adduunkan ma aha wax iska ma garanaysaa wax walba iska ahaaday asbaab bay leedahay asbaabtaasna waxa weeye ibliis baa ka taliya gaalnimada iyo waxaan wadaa waxay odhanayaa nimankaasi ama kutubta khulaasadeeda kugu soo gedinaya niman la yidhahdo lusufaris ama annuuraaniyiin carabiga loo yidhaahdo ayaa baarlamaanka caalamka u taliya jamciyadda qurmaha ka dhexaysana hoos timaado waxaa hoos timaada almansuuniya alcaalamiya waxaasoo dhan waxay leeyihin marka baarlamaan sare saddex iyo soddon nin ah saddexdaa iyo soddonkaa nin oo dhammaantood waa yuhuud waxaa ku soddon iyo afreeye yidhahdeen oo soo fadhiista shirka ibliis oo si toosa u arkaan awaamirtuu siinayaa awaamirtu markuu siina iyaguna awaamirta wuxuu siinaya almansuuniya alcaalamiya almansuuniya caalamiya ma jiro madaxweyne caalamka ka tirsan ilaa mansuuniya caalamiya ayuu soo gelayaa ayaga ayuu markaas awaamirta la siinayaa weye kadibna caalamka sidaasay u maamulayaan weye hadda ninkii loohan jiray sadaam xuseen nin mujrimu ahaa la ogyahay diin shuqulka ma lahayn laakiin waxaa le taariikhdu odhanaysaa mansuuniya caalamiya ayuu diiday inuu ka qayb galo ama uu galo saasaa loola dagaalamo loo baabi'inay loo dilayay marka calaa kul xal yaan warkugu daalin almansuuniya alcaalamiya oo ay madaxda ka tahay lusufris ama nuuraaniyiin ayaa caalamkan u taliya ayagana waxaa yatara'as wayatarabba calayhim alibliis ibliis baa ka shaqeeya horta markaa sidaas ayay markaa xataa waxay odhanayaan hadda ka hor somacusi sagaashamaadkii sagaashan iyo lixdiin ahayd baan leeyahay oklahoma qaraxii ka dhacay waa tii maraykanka nimani ku kaceen caddaana nimankii caddaanka maxay yidhaahdeen waxaana qabsaday dhehen shaytaan oo congress bahalkii maxaa white house-kii qabsaday iyo statekii federaalka qabsaday waa inaanu annagu halkaas aanu ka kacna maxaa u sabab aha maxaa la yidhi mataqan hal mar baa koronto lagu laayay nimanka iyaga maxay lahayen ka kaceen yuhuud baana qabsay yuhuud aan iska celin laakiin si aysan caddaanku dib dambe ugu hadlin waa la baabi'iyey gebigoodba waa la xasuuqay adduunkana cid ka hadashaa ma jiro yaa u taliya marka white house-ka ilaa su-aashu waxay ahayd nimankaa yar sidee bay caalamka uga saa'id caleeyeen soo maahin su-aashaadu waxay uga saa'id caleeyeen nimankaa yar rabbi subxaanahu watacaala baa noo sheegay qur-aanka maxamed daahiro waxaan ay samaynaysana yuhuudduna waa wax rabbi qur-aankaba noogu cadeeyaba in adduunka ka saa'id calayn doonaan inay fasaadin doonaan inay kibri doonaan bal culuw kabiir baa ilaahay ku tilmaamaya waana wax hadda muuqata weeye annaga hadda muslimiin markaan nahay geeska africa gaaladan madow iyo waxaan caddaanka iswata waa aragtayoo ma annagaba alxamdulilaahi rabbi uu naga siiyo guushaba oo maalin walba ku laynan iyaga mataqaan muslimiinta reer falastiini iyo dhulka xeraa la geliyey gebigooda cirkoo dhan dab baa looga shiday xaggana yuhuudda kuwa ka daran baa xayndaab ku ah masaarigu dowladda masaarida yuhuudda waa ka daran yahay bal yuhuudi waa والله علماء المسلمين waxay dhahan ashad min al-yahudi wa an-nasara bay dhahdaan culumada muslimiinta oran jireen sida Sheikh Hassan Ayubi hadda ka hor aan ka xasuustay oo oran jiray ku khudbayn jiray marka taa waxaan ula jeedaa dadkan yuhuuda ah ilaahay baa cadeeyay laakiin waqtigoodii baa dhammaada waqtigii baana la gaaray oo rabbi yiri liyasuu wujuhakum waliyadkhulu almasjida kama dakhaluuha awwal marra waliyutabbiru ma calaw tatbira tiiba maanta la joogaa marka jabkoodii weeyaan rumaynaan ka hadlo waa tahay shaasantakar su-aal ayaa taala meesha yahuuddu mar baa la sheegay in laba meel ay doorteen in la dejiyo waagii la isku soo ururinayay soomaaliya iyo dhulkan falastiin waxay dalbadeen baa layidhi in falastiin hadda ay degaan soomaaliyana wakhti kale in ay gaari doonaan sidaasi baa la sheegay haddana waxaad og tahay in yuhuuddu dad aad u fara badan oo etoobiyaan ay qaataan oo sanad kasta la yuhuudeeyo etoobiya iyo yuhuuddu cilaaqaadka ay wadaagi karaan su-aal taa waaye tan kalena dhulkan falastiin yuhuuddu maxay ku doorteen ahmiyadda uu leeyahay maxay tahay horta sideedaba dhulkan falastiin ahmiyadda uu leeyahay waa macruuf ardulmicaad baa la yidhaha sham axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo aroortay meeshaasi inuu ku dambayn doono iimaanku waana meesha lagu kala bixi doono weeye waa meesha uu ku soo degaayo nebiyullaahi ciisa waa meesha haddii alla ku idmaayo lagu dili doono dajaal lagu dili doono wey xadiidka saxiixa aad og tahay ee saxiix muslim ku jira dajaal wuxuu doonayaa marka u dambayso la dilayo inuu ka cararo oo ka baxo baabalud baabaluddina hadda yuhuudda waxay ka dhistay aeroboortka ugu weyn halkaasaa maanta lagu ogaaday inuu dajaal adeegsan doono diyaarad oo rabo inuu ku cararo rasuulullaahi ciisana meeshuu ku gaari doonaa oo ku dili doonaa dajaal taas marka arladaas waxa li ardulmicaad mujaahidiinta muslimiinta ka soo hara wuxuu dajaal laayo mooyaane wixii dambe halkaas ay allah nasriga ku siin doonaa meeshaasna marka waa meesha uu nabiyullaahi ciisa uu maarata ku soo degaayo wey marka sidaa darteed ayaa rabbi subxaanahu watacaala araada biqadarihi wa qadaa'ihi alazali ee qadiimka ah rabbi uu doonay in ay doortaan maxay inay doortaan bayt almaqdis sababta ayagu marka ay sheeganayaan waxa way bayt almaqdis anaga deganaan jirnay awoowayaasha iyo boqortooyadii salama sulaymaan bay salaman bay u yaqaanaane boqortooyadii sulaymaan baa ah haykalkiisiba waa inaan masaajidkaa duminaa waa inaanu annagu halkaa degnaa asal iyo taariikh baan u leenahay waxaabay shubayaan allahna subxaana watacaala qur-aanka wuxuu noogu caddaynaya yuhuud inaysan lahayn carabina aysan lahayn dhulka ay muslimiintu leeyihiin mu'miniinta ayan kaana jinsuhum meel kasta ha ka yimaadaan muslimiintu inay dhulkaa leeyihiin baa allah subxaana watacaala qur-aanka tilmaamaya carab baan gaar u lahayn walidaalika maxaa yuhuud inay lixdan sano maanta halkaa dadka ku layso oo carab layso maxaa sababa laanna waxaa u sababa carabtii baan diinta allah ka run sheegayn carabtii baan dariiqa saxa ku socon tusaalan ku siinayaa ikhwaan muslimiin weeye nimankaan xamaasiyiinta xamaas madaxweyne mursi iyo raggiisana si ikhwaan muslimiin ma ahayn allah subxaana wa tacaala nasrigii buu siin lahaa siduu nimanka reer ciraaq ee dowla islaamiya dirbadiiba nasri u sameeyey sabab u siiyey sababtu waa maxay ayagii baa waxay naadinayaan oo la ordayaan dimuqraatiya dhaqankii maraykanka iyo gaalada dhaqankii maansuuniyadda dhaqankii ibliis waa iyagoo gaalada iska dhigdhigaya dhinacna muslimiin baan nahay leey allahna subxaana wa tacaala wuxuu rabaa wax badhax tiran islaam badhax tiran iimaan badhax tiran ayaa arlaha doonaya ee wax isku lab ah ma doonayo sidaa darteed ba allah u hoojiyey oo allah uusan nasriga guusha u siinin sida walaalahood reer ciraaq ba allah nasriga guusha u siiyey maantidatan waxaan dhegaysanayey oo aan idaacadda carabta ka dhegaysanayay b b c da in xataa xarumihii batroolka iyo warshadihii batroolka ee suuriya ay la wareegeen dowlat islaamiya xalayto allahu akbar waxay la wareegeen doraadna waxay la wareegeen dorizor magaaladii dorizor oo weynayd oo dhan iyo mantiqadaasoo dhan la wareegeen haddana xalab ayay la wareegeen dhinacyo badan intaa oo dhan guul bay ku jiraan intaa waa kurkursanaya waana socdaan wey taas maxay ku ahatay xagga kalena baqdaad bay kaabiga ku hayaan iyo ciraaq waxay ku ahatay ikhlaaska waxay ku ahatay caqiidada saxa way diideen oo ku kufriyeen dimuqraadiya taaquut faman yakfur bitaaquut wa yu'min billah faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa taaquutkii bay ku kufriyeen allah bay rumeeyeen waxdahu jala wacala sidaasaan allah subxaana wa tacaala guusha kuwa u siiyey kuwaanna taaquudkiibay wataan heesihiibay wataan isbaalkiibay wataan garxiirkiibay wataan nigtaynkiibay wataan haddaal dimuqraatiyay wataan gaaladii iyo raaligelinteeda iyo maraykan yurub bay wataan hadda maxaa dhacday xamaas maxaa loogu dowgalay hadda oo noo muuqato daahira cabaas bay la heshiiyeen calowiga gaalka ee mulxidka ah ayay hadda dowlad la dhisanayaan oo raalli ku yihiin oo dowlad cilmaaniya markaas allah yuhuudi soo kiciyey hadday laakiin ikhlaas samayn lahaayeen oo diintooda ku dheganaan lahaayeen oo rabbigood tala saaran lahaayeen oo sidoo reer ciraaqba rabbigood u tala saarteen allah subxaana wa tacaala guushiisa iyo nasrigiisa waa u imaan lahayd wey sokob yuhuudda iyo etoobiya cilaaqaadka maxaa ka dhexay kara bay kula tahay haddaba etoobiya su-aashiina way ahayd etoobiya niyow sida taariikhdu ay odhanayso waa macruuf weeye etoobiya yuhuuddaa ku badan dadka yuhuudda ahi meel badan ayay soo degeen caalamka soomaaliya aad bay u degan yihiin waa waa isqariyaan laanna waa shacab muslima qabaa'il fara badan iyo dad fara badan oo soomaali degan oo asalkooda israa'iiliyiin yihiin ayaa jira oo bal xataa yuhuudinimadii wato qarsanaya oo la yaqaano qaarkoodna aan la aqoon taa waa qodob amaa meeshay ugu badan yihiin oo ay dhul waaweyn iyo magaalooyin waaweyn degan yihiin waa etoobiya midda kale qowmiyadda amxaarada taariikhda waxay leedahay yuhuud bay badan yihiin falaashaha ka soo tag falaashahatan oo ay wataan ka soo tagay qowmiyadda amxaarada taqalqulka iyo dhex amxaarada soo la socotay qowmiyad waxaad arkaysaaba xataa afrikaan uma eka badankood cadcadkaa ku badan soo ma yuhuudda ayaa aad iyo aad amxaarada ugu badan waxay kaloo ku badan yihiin xataa tigrey ku badan yihiin xataa waxay ku badan falaashihii baa dhooban haddaba yuhuudda iyadoo saas tahay yuhuuddu waxyaalaha ay aad u jeceshahay taariikhdan ay jeclayd waxa weeye iyadoo dhul badan dad badan ugu aasan yihiin dhulkan geeska africa ayaa dhareerka uga dhacaya geeska africa waa istiraatiiji weeye sidaa la socda badweynta hindiya iyo baddii casayd oo isqabanaya oo caalamkao dhanba laga maamulo khayraadka caalamka oo dhanna uu maro ayaa halkan ku yaalla marka waxay doonayaan yuhuuddu inay degaan bay rabeen waa dhul bad leh waa dhul xoolo leh waxay waaga hore saansadeen oo ingri waktigii ma garanaysaa belfor ninkii la odhan jiray ingiriiska gaalkii yidhaahdeen marka hore ay damaaciyeen soomaaliya iyo uganda labaduba dad dowlad ma jirin dad iska xoolo dhaqataa iska reer baadiyaa kaalaya dhulkaan iska dagaalaya dhista dowlad waxaana maamula soo ma jeedid laakiin waxay dhaha usoo laabanaynaa dhulkii taariikhiga ahaa oo taariikh ahaan u lahayn oo aan baanu doonaynaa oo ma garanaysa awoowayaashay iyo boqortooyadii sulaymaan iyo waxaasay ku hadleen ma garatay saas darteed markaa waxay doonayaan marka ayaga qorshahoosu yahay yuhuud iyo inay isku xidhaan iyo ba- etoobiya midda labaad rasuulkeennu waa noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xabashi mijar ludhuuban oo luga dhuudhuuban inuu kacbada dubin doono taasina yucawiluuna ilayh taasina niyadday uga jirtaa oo ma- maaragtay waxay jecel yihiin in ay adeegsadaan shacabkan faraha badan leh ee qowqaa'iga etoobiya oo ay ku soo kiciyaan kacbadii iyo islaamkii hal mar markaa la duugo sidii wax ciid lagu duugoo kale ay markaa iyagii kor u soo baxaan oo ay adduunka qabsadaan midda kale yuhuuddu hadda waxyaalahay leeyihiin oo jarnaaladu kusoo qorayaan waxaa noo soo baxaya bay leeyihiin lasuufarka yagii waa waa dajaal wey dajaal baa noo soo baxaya waan isku xiraynaa dhulkii oo dhan wixii naga soo haray annagana maxraqa waanu gubaynaa waxaase jarnaaladii ay ka sheegaan wax kastaba ha noqoto maantay arrinkan bilowday allah casa wajalla waxaa uu tusay muslimiintii nasrigiisa meelay joogaanna qoriga waa qaadanayaan mujaahidiintu waana dagaalamayaan waxaana gaaladii haddeertaan yuhuudda ay ka caddaatay oo la tusay kuna dhacday rucbi markii dhinac walba xagga suuriya gantaal uga soo dhacay oo xagga lubnaanba uga soo dhacay lubnaan waa muslimiinta mujaahidiinta ah ee waqooyiga maaha shiicada raafidada ma aha xisbullah xisbu shaytaan ma aha waxa weeye xagga gantaal uga soo dhacay oo xagga uga soo dhacay oo wuxuu uga dhacay xagga falastiin way arkeen marka rucbi hadda maxay reer falastiin samaynayaan diyaaradihii aan cidi duulinayn bay sameeyeen waay rucbi baa ku dhacay Een, shacabkii reer masar ee muslimiinta ahaabaa kacsan hadda dad mutatawiciin oo reer masar ayaa u gelaya oo dagaalamaya mujaahidiintii een, waxaa la rajaynayaa reer siinaay iyo mujaahidiintii reer ghaza inay isku xirmaan iyo masar oo halkaa mujaahidiin fara badan aan la loodin karin ka soo baxaan oo markaa acwaantan faraaciinta siisi iyo wixii la midana madaxa ka jara xaggana yuhuudda madaxa ka jara xagga kalena mujaahidiinta dowlad islaamiya oo soo dhowaatay xalab iyay marayaan iyo derezor iyo halkaasay soo marayaan yuhuuddii kaabiga ku soo hayaan marka dhinac walba yuhuuddii hadda waa looga yimid walilaahi alxamdu walminna aad ayaad umahadsan tahay sheekh xasan maxamuud takar oo u waramayey barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu kaasi ahaa isagoo nagu soo booqday stuudiyaha idaacadda